Beeraleyda ku nool deegaanka Buurfuule ee hoostaga degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beerahooda kadib markii uu ka da'ay deegaankaasi roobab xooggan oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada waxaana ay beeraleydu sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan in sanadkan wax badan lasoo saari doono suuqyadana ay keeni doonaan dalagyada kala duwan sida galleyda sisinta misigada qudaarta iyo sidoo kale digirta islamarkaana ay ka faa'iideysan doonaan roobabka guga kaasi oo si xooggan uga da-ay deegaanka buurfuule dhanka kale beeraleyda ayaa codsatay in laga garab istaago agabyada loo isticmaalo beeraha rasalka oo maanta ee dalaga oo hadda tacbweyno badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacbuwaayaay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardaraa iska hayso cagafleyda deeminkii horeo lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaa aafuleel qabsi dalagiia xoogaa aad aa la waayey boqolkiiba tobanaa waa xeshi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah boqolka lamadii ruux oo heshaa xoogaa lacag ku heshay hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagafti leh oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganahay waxaan tacbowdahay tacabtaan oo saaran yahay galeey misgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkaan wuxuu bilawday bishii hadda oon kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shali kanoo do-oy aada ugu faraxmi lonkiila oo la tabci doona iyo kanba tacban wax dhan waa aada ugu fiican ugu fiican yahay waxay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey amba hadda ku fali doono dabarigi doono amba farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya sac afar boqol oo ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun salboqodii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun hadday khatar timaado qofkii oo beeraley ahayni waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto hay-adihii caalamiga ahay kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareeneynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay cadoo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan leenahay loorarkii oo meeshii cawada wal go-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeraleyda ay qabaan hadday webiga dib usoo joogsado dhulbeereedka hadda sidii hadda kuu sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumida hayso beertooda wax la aadaana la-iyo waa siyaala waana qoyaan wax aaga faa'iidaystaan mala cagafti lacagteediyaa lagu leeyahay ninka cagaftina macnaha dib ma oo noqon karaan waxaa kaloo noo dheeri dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay tuulooyinkii eji iyo dilaawe aa noola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay qolooyin waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaa nidhi tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baajiraan waxanu garab istaagana ilaahay hadda ma hayno
guga waxaan aada hamiga bulshada ama hadda waxaa la abuuray waxaa u badan laba abuura u badan waa galeyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasaa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqolkiiba boqol galey iyo masaga waa beeraleyda deegaanka buurfuule ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta wax soo saarka waana tallaabo wanaagsan waxaana habboon in beeraleyda haddii ay aaminaan beeraha ay soo saari lahaayeen wax badan